sahray waad mahadsan tahay horta waxaan ku suganay magaalada catania ee koonfurta dalka talyaaniga labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dalkan lasoo gaadhsiiyey ilaa kun iyo afar boqol oo muhaajiriina oo badda laga soo badbaadiyey qaxootigan ayaa waxaa intooda badan ay ka yimaadeen dalka eritrea laakiin markabka la keenay ama markabka soo gaaray magaalo lagu magacaabo bozalos oo koonfurta talyaaniga ku taala waxaa la socda ilaa sagaashan qof oo soomaaliya sidoo kale qaxootiga ka soo cararaya qaaradda africa gaar ahaan wadamada saxaraha ka hooseeya waxay ka kala imanayaan dalalka nigeria ghana sudan laakiin tirada ugu badan ee haatan dalkan talyaaniga soo gaaray waa dadka kasoo cararaya dalka eritrea waa tahay marka qaxootiga aada la kulantay soomaalidaasi ay ku jiraan qaarkood bal waxaad iga warantaa waxyaabahay kasoo tahriibeen meelahay soo mareen iyo wax ma kala sheekaysata xaaladahooda saarahay horta si gaar ahaaneed ulamaanaan sheekaysan oo waxaanu la kulanay qaxootiga iyagoo markaasi maraakiibta laga dejinayo laakiin qaxootiga soomaalida oo aan sheeda kala hadlay markii markabka laga soo dejinayay waxay ii sheegeen in muddoba ay dhowr biloodba ku sugnaayeen dalka libiya oo dhibaatooyin badan ay soo mareen xabsiya ay soo mareen safarkoodiina waxay iga sheegeen inay dhulka soo mareen oo ay soo mareen dalka sudan saxara ay soo dhex mareen libiya qaxootiga sagaashanka ee soomaalida toddobaadka soo gaaray dalkan talyaaniga waxaa ku jira lix iyo labaatan dumara marka dhibaatooyin badan bay sheegeen inay kala soo kulmeen dhinaca safarka ay ku yimaadeen ama ay soo mareen ee ugu dambeyntii keentay in dooniday soo raaceen ay ku dhex jabto badda mediterraneanka iyadoo halkaasina ay kasoo badbaadiyeen ciidamada badda ee midooda yurub waa tahay mar haddii ay soo gaareen xeebaha talyaaniga qaxootigan inta badan qaxootigu qaar way ay kasii gudbaan qaar dibudujin ayaa loo sameeyaa maxaa xiga xaaladda xigtay noqon karaan maxay tahay qaxootigan
waktigan sida ay ii sheegeen saraakiisha dhinaca socdaalka ee dowladda talyaaniga weliba gobolkan koonfurta ku yaala sicilia qaxootiga marka maraakiibta laga soo dejiyay waxaa la geeyaa xarumo faraha looga qaado oo lagu lagu diiwaangeliyo kadibna waxaa loo kala qaybiyaa xeryo ama xarumo kala duwan oo dalka talyaaniga oo dhan wadamo goboladiisa ka kooban qaxootiyada qaarkood ayaa markaa waxay u arkaan dalka talyaaniga inaanu fursad badan inaanay fursad badan ka heli karayn kadibna waxay sameeyaan in ay dhaqaaq kale sameeyaan oo safar kale ay ugu baxaan dhinaca kale wadamada yurub iyagoo markaasi badana bartilmaameedsada wadanka jarmalka ama usii gudba ilaa iyo dhinaca iyo waqooyiga qaaradda yurub halka matalan sweden ama finland ama dalka denmark halkaasayna bartilmaameedsadaan soomaali aan kula kulmay magaalada roma ee caasimada dalka talyaaniga waxay ii sheegeen in safarkaas oo kale ay sameeyeen oo waqooyiga yurub tegeen balse markii lasoo ogaaday in ay talyaaniga soo mareen farana looga soo qaaday dib baa loo soo celiyo qaarkood halkan bay joogaan dhibaatooyin badanna way sheegteen oo ah inaanay wadankan shaqo badan ku hayn wadankan marka la eego wadan qani ah maaha marka la eego wadamada kale yurub ama u wanaagsan qaxootiga marka lacagaha qaxootiga ay wadamada kale ku helaan halkan lagama helo marka waxaan waxay ii sheegeen in dhibaato xitaa iyagoo laga soo celiyay wadamadaasi waqooyiga yurub in halkan markii dib ay usoo noqdeen dhibaato ku haysato